wafdigii ka socday beesha caalamka ee uu hogaaminayay safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya master nicoles ayaa xalay kulan gaara la qaatay xisbiyada mucaaradka ah ee u cudiya waddan ee somalilan kulankan wafdiga beesha caalamku ay la qaateen xisbiyada mucaaradka oo qaatay wakhti badan ayaa looga hadlayay khilaafka ilaa haatan ka taagan arrimaha doorashooyinka somalilan labada dhinac ayaa dood dheer ka yeeshay sidii lagu soo afjari lahaa khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka somalilan kaasi oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka dhinaca kale wafdiga beesha caalamka ayaa la filayaa maanta oo khamiisa inay kulan la qaataan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kuwaasi oo kala hadli doona sidii loo soo afjari lahaa khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka somalilan oo salka ku haya doorashooyinka waddanka doorashooyinka somalilan